waxaa laga hadlayay wadadaa laga hadlayay loodwan oo wajeer ilaa tarbaje iyo lootuu oo tarbaje ilaa kutulo waxay soo bandhigeen sidii wax u qabteen sidaay wax u hagaajiyeen wixii dhib oo haaya maxaaindhibaa dhibka wixii dadweynaha xaggiis ka imaada iyo wixii kontaragtada ka imaada waxaasaa layska waraystay waxaa laga hadlayay wixii gaab ah oo jira oo cilad ahoo jira aadaa looga hadlay waxaa la fahmay maxaa ka jira waddada wadooyinka horta waa laga shaqaynhayaa dadka meesha iskugu imaadeen waxaa isku heshii waddada in la ammaan la siiya in la dhisa kontaragtadana waxaa loo sheegay inay dadweynaha ay siiyaan xaqooda ay siiyaan wax allaala oo dadweynaha xaqiisa ay bixiyaan waa laga heshii ugu dambayn faahfaahintii ay kontaractorska ay aad u faahfaahiyeen waxaa aad shaqadu ay ugu fiicneed dhinaca kutulo dhowr kambiya ay hagaajiyeen oo shaqaalaha jirta waa local boqol iyo walahna waa shaqaalaha kale tarbaja iyaga weli sooma bandhigin shaqaalahooda shaqaalahooda intay dhan yihiin sooma bandhigin marka warkeyga waxaan ku soo gebagabaynaa oon dadweynaha u sheegaa inay waddada nabadgelyo la siiya waddada shaqada lagu qabanaa ama dhagax ha noqoto ama cara ha noqoto wixii qaynuunka aan ka baxsanayn oo qaynuunka ku saabsan inay waddada la nidaamiya oo dadweynaha aas nabadgelyo siiya kontaractaasna waxaan u sheegaynaa xaqa dadweynaha inay bixiyaan oo waxay xaq ahoy dadweynaha leeyihiin ay si fiican ama shaqaala ha noqoto ama heshiiska materialka lalabaxa ha noqoto inay shaqaalahaas arintaas ay ayagana si fiican u qabtaan salaamu calaykum aniga waxaa la yidhahaa sheekh xuseen ismaaciil waxaan ka imaaday gutulo sub county maanta meeshaan shir baan iskugu imaadnay oo ku saabsan jidkan weyn oo la dhisahaya arrintiisa ayaan meeshaan maanta iskugu imaadnay nimanka red cross nimanka teamkaanayt consortium oo red cross iyo wajiya peace madka yihiin abid ay kamid tahay ayaa maarata meesha maanta iskuukan keenay shaqo fiican ay hayaan public participation sensitization ay subinhayaan arrimi ayaga maanta meeshaan looga hadlay nimankaan shaqo fiican ay hayaan magaan maadaama ay nimankaan shaqo hayaan waxaa la rabaa jidkan lixdan sano ayaan annanka reer wajeer ahaan jidkan waxaa iskule wajeer oo dhan cid ma laha qofna ma laha wajeer oo dhanaa jidkan iskaleh wajeer markii kasii tagta mandheeraa iskaleh ilaa etoobiya waxaad naxariinaa ilaa etoobiya soomaaliya kabtaasaad naxariina jidkan ummadda ilaahay oo reer kenya iyo wixii dibadda ka imaadoo dhan baa jidkuu socday dan u tahay inay la dhiso annaga reer wajeer waxaan u sheega hasad dadka communitiga hadda jidka aashaaya oo wajeer east iyo tarbaje weliba tarbaje barcent ay tah waxaan ka codsanaynaa dadka inaan loo dhigin hakad jidkan ha dhisma aan dadka la wereerin intaa godkana keyga meeshaan waa wartaydu meeshaan waa baloodkay waxaas waxaa dhaam jidkanoo laameel laga dhiga wajeer iyo kutulaad u socoto soddon daqiiq waxaan kale oo la hagaajinaa oo jidkajadka lagu xiraa oo shaqada la hangaajinaa oo wax walba ay kala joogsanayeen ha layska dhaafo sidii hadda aan ugu hadalnayo loo dhahay dhankan koro oo wargadhuud oo lootuu waa shaqaynayeen kuwaan kalena waa shaqaynayeen laakiin wax baa si ka ah taasna waxaan ku tashannay inaan sakanno oon la hagaajino oon toosinno oo nimankaa jid ku soo rinno si ay jidkaan u kala gooyn markaa biidnillahi kariim waxaan sheegaa jidka waa dhulku waa nabad wax cabsoo jira ma laha wax laga baqaya ma jirta jidka waa la dhisaa qafkii allah qafkii meel in jid hakad u dhiga rabow aas yeelin waxay shaqadan jidkan wajeeroo dhammaala isku leh ayaanan dadka maarata dadka lolugoynin ciidda cabdiqaadir barrow aadan waa former chief cali macow maanta waxaa noogu leeyahay semina hilton seminada waxay ku saabsaneed waddada la dhisaaya oo tarbaj iyo ilaa maxaa layidhahdaa kutulo ceelwaaq arrintii arrin fiicanaan kala kulunnay marka waxaan leeyahay dadweynaha ilaa wakhtigii maxaa layidhahdaa mooy aniga ree noordisan haddaanahan laba shay awn ha noola qabtaan dhihi jiran si weys ha noola dhisa barabaraha noola hagaajiye barabaraha waa noola hagaajiyey sidii noola sheegana tarbaja iyo iyo iyo kutulo iyo hungay waxyaalo badan oo project eh, maaragtay eh, community project ay ka faa'iideen marka barabarahaas wajeer oo dhan ilaa kenya dhan ay faa'iido u tahay barabaroodhinkanan way soo socdaan aniga waxaan leeyahay marka barabarahaasa la soo dhoweeya waxaan qujuqujuan iyo waddo la goyna iyo eh, secu- insecurity oo la sheega haliska daa insecurity ma jirta waddanku waa ammaan wadada barabara ay noo tahay waddo kalaa la dhisi raba hadda oo maxaa la yidhahdaa eh, madoogaasha ilaa samatar wadadan waxaa la rabaa role modern inay noqoto waddo ay u furto projectan hadday halawdo projectyaal kale oo istaagayen marka reer tarbaja hungay waxaan ka baryayaa wadada inay la dhisa eh, maaragtay dadkan gacan la siiya